xiliyada wararka aad ka dhagaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waa haqabtirka wararka geyigeenna cadaada redio
faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed daac cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada galkacyo
cabdiraxmaan saxafi raadiyo cadaado muqdisho
cabdisalaan xaaji axmed rediyo cadaado muqdisho
cabdimajiid aweys raadiyo cadaada magaalada beledweyne
cumar muxudiin cumar raadiyo cadaado muqdisho
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
yaxye cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka habeen ee radiyax cadaado qodobadaad ku dhegaysan doontaana waxaa ugu dooroon koox ka tirsan al-shabaab oo weerar ku qaaday xarunta gobolka banaadir iyo dowladda soomaaliya oo sheegta in lasoo afjaray ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa maamulka jubbaland howlgalla miina baarista ka wada deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose oo ay kala wareegeen dhaqdhaqaaqa al-shabaab madaxweynaha maamulka koonfur galbeed oo cafis u fidiyey askartii ka qayb qaadatay dagaalkii ka dhacay magaalada baydhabo ciidamada admis oo ku wareejiyey xerada masla dowladda federaalk soomaaliya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo odayaasha dhaqanka koonfur galbeed kala hadlay ka qayb qaadashada dib u heshiinta maamulka koonfur galbeed maamulka puntland iyo hay-adda uncr oo ka wada hadlay maaraynta qaxootiga iyo muhaajiriinta madaxweynaha galmudug oo kormeeray fariisimaha ciidamada ee degmada xarar dheere ee koonfurta gobolka mudug intaas waa qaar ka mid a qodobada ugu doorkaroon warka habeene raadiyaha cadaado dhegaystayaal goorra u diyaargarooba warka oo intaa ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal waa habeennimo isniin soo gelaysa xadna ay sii baxayso waana labaiyo labaatanka bisha koowaad sanada laba kun labaatan iyo saddex iminkii haatanna kusoo dhowaada warka oo intaa ka faahfaahsan dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in lasoo afjaray koox ka tirsan al-shabaab oo maanta ay weerar qaraxyo ku bilowday ku qaaday xarunta gobolka banaadir wariyahaeega magaalada muqdisho cabdiraxmaan saxafe ee warbixinta warkaan inooga soo diray magaalada muqdisho ciidamada ammaanka ayaa soo afjaray weerarkii ay maanta al-shabaab ku soo qaaday xarunta gobolka banaadir ahna xafiiska duqa muqdisho sida uu u xaqiijiyey afhayeenka gobolka banaadir warbaahinta saalax xasan cusmaan saalax dheere shan qof oo uu ku jiro agaasimihii waaxda dadka baahiyaha gaarka ah ee gobolka banaadir ayaa ku dhintay weerarkan sida uu u xaqiijiyey saalax dheere weerarkan uu ku bilowday qarax ayaa waxaa sheegtay mas-uuliyadiisa ururka al-shabaab waxayna ay sheegeen inuu weerarku bartilmaameedkiisu ahaa xarunta gobolka banaadir xarunta gobolka banaadir waxaa weerar ku qaaday al-shabaab afar iyo labaatankii julaay sanadii labada kun sagaal iyo tobankii markaas oo haweeney isqarxisay ay ku dhaawacday guddoomiyihii gobolka iyo duqa muqdisho cabdiraxmaan cumar cusmaan injineer yariisow oo maalmo yar kadib u geeriyooday dhaawacii kasoo gaaray qaraxaas cabdiraxmaan saxafi raadiyo cadaado muqdisho mahadsaned cabdiraxmaan saxafi madaxweynaha maamulka koonfur galbeedaha ayaa fasaxay ciidamo lagu qabtay weerarkii dabayaaqadii bishii hore ee diseembar ka dhacay magaalada baydhabo ee xarunta gumeel gaarka ee maamulka koonfur galbeed warbixinta warkan waxaa magaalada baydhabo inooga soo diray waryahayga qaasim maxamed axmed xarunta saldhig bariya magaalada baydhabo ayaa waxaa maanta laga sii daayey labaatan ka mid ah ciidamo iyo saraakiil ciidan oo dhowaan lagu qabtay weerarkii ka dhacay baydhabo bishii lasoo dhaafay ee diseembar saddex iyo labaatankeedii ciidamadan xabsiga laga sii daayay ayaa waxa ay ka mid ahaayeen ciidamo ku sugnaa gurigii wasiirkii hore ee maaliyadda soomaaliya maxamed aadan farkeeti xilli weerar ka dhacay goobtan ciidamadan xabsiga laga sii daayay oo ah hees saldhig bari waxaa goobjoog ka ahaa qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka koonfur galbeed oo qayb ka ahaa afayeenka odayaasha dhaqanka malaagdeerow iyo taliyaha c i d da afayeenka odayaasha dhaqanka malaagdeerow maxamed yacquub oo warfideenka goobta kula hadlay ayaa waxa uu sheegay inuu ku faraahsan yahay in ciidamadan la sii daayo dhallinyaradii lakaqobaday iyana hani wareejay iyo oo ka koobanyin labaatan maxbuus yaana hani wareejay haddii unan odayaashooda dhaqanka taas oo dariiq badan lahaan mari ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed mudane xasan sheekh maxamuud gudoomiyaha baarlamaanka sheekh aadan madoobe madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed odayaalka dhaqanka siyaasiyiinta markii laku wada xaajooday kadibna la gorday in nimankaas xorriyaddooda la siiyo yaa mayba yaa maantana yaa ka gabagabawti hiritaansho amba xorriyad la-aantooda waa dad mayba aan kuma hadnaqeeye madaxweynaha jamhuuriyadda madaxweynaha koonfur galbeed oo isuna warqad afis ah ha kala faaqi gudoomiyaha baarlamaanka mahadiha kudeerta oo dadaal iyo juhdi badan geliy runtii inkuma hadnaqe maymaha taas bilaaran aan mahadnaqay taliyaasi aydhada sida wadaninimada iyo soomaalinimada ka jarta oo isla markii shalay markii la wareejiina kusoona goroday inay dadkaas wal alla walaagay xaquuqay oo la haayeen oo meelaha kama qonaayeen isu diiwaan geliyo odayaashiis dhaqankana si sharaf leh aan dhoayo oo warwareegan lahayn runtiisuuna ka ammaanaana dowladda federaalk iyona dowlad goboleedkabana may ku codsadaane taliyaha ma aaorna haddii unaana dhaqanka taliyaha shacabka reer koonfur galbeed arkorn taliyaha cd merano waa taliyaha shacabka reer koonfur galbeed runtii haddii taliyaasha oo dhan saas naqada lahaayeen walbabaati lama dhihi lahayn mayba ku codsadaana taliyaalka kaleanini usukadaydan eedeedan mahasantiin mahad bilaaran naqaan lan kasta oo reer koonfur galbeed samaha fadow shacabka reer koonfur galbeed maynka baaqane may lahaaya dhabbagay oo nabada lahaaya amba tubtii nabada amba jidkii nabada laan walba sidiisun gordaw jidkaasa hayna maanta maxaabiisyanani yaa la wareegni barra geeka mayka jarna wal alla walaagi dhaawaay amba dhabaay amba xaaladda jari kulli yatara koobahayna barrina ma in gudbiyaana dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed aan gudbiyaana may hoostan ku hiringnaa aan gudnugnaa inay dalkan iyo dadkan nabadgelyo helaan dadkan iyo dalkan lan walba man xorriyadna ka noolaado langna laynka caburiina langna laynka dhibaatayna lan walbabana kulludu xaqin xaqahu inuu sahalow yaa ka dadaalaan odayaalkiin dhaqanka marka shacabow maybaasinleenaa isdejiye xaaladda oo nabadgelyada balan dhamaase ay la suubinay aragoo haytan inta hereerikaadii mal dhaafaw inta maanyafuurka may dhaafaw inta dulugda mal dhaafaw inta waxaa waaye meelan qaxootiga degenye mal dhaafaw marka unoo inta iskala wareegaan inay haddana dhibaato la abuuro may male inay wala ninka suurgalaan ciidamadan sii deyntooda ayaa waxaa ku soo aadaysa xilli magaalada baydhabo ee runta kumeelgaarku ee maamulka koonfur galbeed ay ka socoto shirka dib heshiisiinta koonfur galbeed qaasim maxamed raadiodaadu baydhabo mahadsanid wariye qaasim maamulka puntland iyo hay-adda un s r ayaa ka wada hadlay maaraynta qaxootiga iyo muhaajiriinta warbixinta warkan waxaa magaalada galdogob inooga soo diray waryaha gobolka mudug maxamed cabdi maxameden wasiirka arrimaha gudaha puntland cabdi faarax siciid juxa ayaa maanta magaalada boosaaso kula kulmay madax ka socotay hay-adda u n h c r qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha puntland ayaa lagu sheegay in wasiir juxa uu boosaaso ku qaabilay madaxda hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha qaxootiga oo ay hogaaminaysay madaxa hay-adda u n h c r ee puntland mrs monoka wasiirka iyo madaxda hay-adda u n h c r ayaa ka wada hadlay xaaladda guud ee qaxootiga barakacayaasha iyo qulqulka muhaajiriinta soo gelaya gudaha puntland sida lagu sheegay qoraalka sidoo kale waxaa looga wada hadlay kulanka mashaariicda kala duwan ee hay-adda u n h c r ka wada puntland sida laysaga kaashan karo kaalmada iyo maaraynta qaxootiga iyo magangelyo doonka ku nool gudaha puntland maxamed cabdi maxamed redio cadaado goldogob howlgalka midowda afrika ee admis ayaa xerada maslax ku wareejiyay dowladda federaalk soomaaliya warbixinta warkan waxaa mar kale magaalada muqdisho inooga soo diray waryahayaga cabdiraxmaan saxafi dowladda federaalk soomaaliya ayaa taliska howlgalka admis kala wareegtay gacan ku-heynta xerada maslax oo ku taala degmada hilwaa ee gobolka tanbanaadir admis ayaa xeradan ku wareejisay wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya si ay uga howlgalaan ciidamada xoogga dalka soomaaliya munaasabada wareejinta xeradan ayaa waxaa ku sugnaa madaxa howlgalka admis ahna ergeyga midowda afrika ee soomaaliya danjare maxamed al amiin sawiif oo mas-uuliyadda xerada maslax iyo maamulkeeda ku wareejiyey wasiiru dowlaha gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabdinuur daahir fiidow wasiiru dowlaha oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in qorshaha la wareegitaanka xerada ay qayb ka tahay dadaalada ay dowladda kula wareegayso amniga dalka xerada maslax ayaa waxaa muddo sanad ah ku sugnaa ciidamada burundi ee qaybta ka ah howlgalka admis ee soomaaliya kuwaas oo ugu dambeyn faarujiyey xeradaasi cabdiraxmaan sacafi raadiyo cadaado muqdisho madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari ee qoorqoor ayaa kormeeray fariisimaha ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ee degmada xaradheer ee koonfurta gobolka mudug madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaari ee qoorqoor oo ku sugan degmada xaradheere ee gobolka mudug ayaa kormeer ku tegay fariisimaha ciidamada xooga dalka iyo ciidanka daraawiishta galmudug ay ku leeyihiin deegaano hoostega degmada xaradheere madaxweyne axmed cabdi kaari ee qoorqoor oo maalmahan jooga degmada xaradheere ayaa waxa uu saraakiisha iyo ciidamada xooga dalka iyo kuwa galmudug ku bogaadiyey guulaha ay ka gaareen howlgalka dagaalamayo dhaqdhaqaaqa al-shabaab ee ka socda gobolka madaxweynaha maamulka galmudug oo la hadlayay ciidamada ku sugan furiimaha dagaalka xaradheere iyo deegaanada hoostaga degmadaasi ayaa sheegay in loo baahan yahay in ciidamada dardargeliyaan howlgallada socda kormeer uu sameeyey madaxweyne axmed cabdi kaariye qoorqoor waxaa ku wehelinayay saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka iyo kuwa daraawiishta dowlad goboleedka galmudug ciidamada xoogga dalka iyo dadka deegaanka ayaa maalmo ka hor kala wareegay degmada xaradheere ee gobolka mudug oo sanado badan gacantooda ku jirtay dagaalamayaasha al-shabaab waxaana degmadaasi lagu qabtay kulan looga hadlaya xaqiijinta amniga degmada weli dhegaystayaal waxaad la socotaan warka habeen ee raadiyaha cadaado ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa maamulka jubbaland ayaa howlgallo ka bilaabay deegaanadii al-shabaab ay kala wareegeen ee gobolka jubbada hoose warbixinta warkan waxaa magaalada kismaayo inooga soo diray waryahayga cabdulaahi xuseen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee kuwa daraawiisha dowlad goboleedka jubbaland ayaa howlgallo ballaaran saacadahayna kasoo gudubna waxay ka sameeyeen tuulooyin iyo deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose ee dowlad goboleedka jubbaland ciidamadan ayaana waxay u suura gashay inta howlgallada ay wadeen in gacanta ay ku dhigaan deegaanka janaac cabdalle oo ka tirsan gobolka jubbada hoose islamarkaasna duleedka ka xiga magaalada kismaayo caasimadda sida kumeel gaar kuwaha dowlad goboleedka jubbaland iyagoona xilligani ku wajahan deegaano kale xildhibaan ismaaciil cabdi keero oo ka mid ah xildhibaanada dowlad goboleedka jubbaland oo waraysi siiyey idaacadda cadaada xarunteeda muqdisho xildhibaanku ayaana wuxuu sheegay in ciidamada dowladda iyo sidoo kale kuwa daraawiisha dowlad goboleedka jubbaland ay ku wajahan yihiin deegaano kale oo ka tirsan gobolka jubbada hoose wuxuuna sheegay in howlgalladan maalmihii ugu dambeeyay abaabulkeeda ay socdeen salaamaya aad baan ku salaamayaa wadiya shaqada aad u hayso dalka waan kugu mahadcelinayaa howlaha way socdaan saad og tahay shalay janaac cabdalla ee ciidamadii ay la wareegeen la wareegtiina way iskaga carareen ay waxooda carar iyo dhagar waa maata ma ka wada ciidamada xooga badan ayaga lama dagaalama karaan waa ogayaan ayagaba dhanka kale cabdilabilo janaac waxay kasi ku hayaan meesha la yidhaahda jamaama weli magaalada ma garan laakiin boodka agteeda joogaan dhankan kalena maaragtaaye ciidamo xag ka soo baxay ilaa iyo beerxaanay maaragta ayagana hadda ciidamada kale maarata ayaa joogo kolley marka waa diyaar diyaargaroobkii waaye weli maarata xabad usoo meesha mata waa iska carar hayaan waa ciidanka la dagaalamahaya male dhagartooda badan dhagartana hadda ciidamada jubbaland waa loo tababaraya waa waa- waa ognahay marka hadduu ilaahay yidhaahda marka waxaa waxaan kuu sheegayaa in maarata mar dhow maaragtaaye hadduu ilahay yidhahda khawaarijta jabooyinka laga laga cirib tiri doono dhaqdhaqaaqay baryahan way socdeen dhobley diyaar waay abmadow diyaar waay ilaa iyo xagga maaragtaaye dhankaas xagar hadduu ilaahay yidhaahda meel maru istaagi kara xabad iska dhaaf waxay qaraxyo iyo waxaas la dhumanaya ma- nimanku waxa dagaalamaya maaha waxay dagaalamaya maarata wa- wax meelahaas ka maarata wax meelo gelgelinaya iyo wax lacagta baadka u qaada ayaa maarata meelahan joogo lacagtii baadka marka ay meelihii maarata u- u- jibooyinka maarata ay ka xukumayaan waxaa waye janaacada lacagta ay ku qaadaya meeshaan dhowr shan- shan jib baad kugu dhaataa meeshan shalay lala wareegay marka hadduu ilaahay yidhaahda maarata wajahada ilaa iyo maarata buala gobolkaas waa- ayaa aan ku socnaa ma garan janaacada la wareegeen intana jamaa markaadka u saaran yihiin hadda kolley saacada soo socda hadda maarata waa malaynaa inaan wareegi doona iyadana dhinaca kale isagoo sii hadlayay xildhibaan ismaaciil cabdi keero ayaa wuxuu bidhaamiyey in ciidamadii dhowaan laga keenay dalkaasi la taraya ee xilligani ku sugan magaalada muqdisho in ay soo gaari doonaan deegaanada jubbaland si ay qeyb kaga noqdaan howlgalladani xilligani ka bilowday deegaanada jubbaland si gaar ahaaneed gobolka jubbada hoose sidoo kalena wuxuu fariin u diray siyaasiyiinta xilligani siyaasad ahaan kasoo horjeeda madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ciidamada dawladda ay kusoo tababartay een wadanka ilatariya me waa kusoo wajahan yihiin weli hadda maarata sir waaye maarata waa kusoo wajahan yihiin laakiin hadda anagaa bilownay ayagana maarata maanta waa berri kuma dhahay caawa kuma dhahay laakiin waa naga taagan yihiin magarata marka wa- taas waa hawl ciidan oo naga kor laakiin anagaa maarata ayaa waa- waa shabalina maarata khawaariista muddo badan meesha maarata waxaa wadanka faraha looga qaaday shibaa laga dhahay ummadii bay dhibeen waxay deegaankaas bu-aala shantiisa degmo ilaa jubbooyinka waxay meeshaan jiray hal xabo waxay imaadeen maarata kabasuuma iyo ismaaciil imaadeen ummadii way soo saareen ayaga soo soo talaan ku siinaya waxa waaye midna maarata nin- maanta nin kasta cadowga maanta jira waa al-shabaab cadowga al-shabaab in wadanka laga baadiya maanta cadowga jira kaas waa anaga duulan iskuma dhihin siyaasadda waa siyaasadda waktigeeda haddii meel maarataye wa muddo muddo ay ku eg tahay in siyaasaddaas maarataye iyaga maarataye oo kala mardir ay wataan inay iska ka baxaan cadowga qawaariista lala dagaalamo wadankana laga sifeeyo markaasa maarata xalka markaasu imaanaya anaga isma haysano il- isma qarahayna ila shacabkii banaankaasa lagu qala shacabka aan badbaadina markaa shacabka badbaadina kadib maarata waxa ugu baaqiya in maarataye isu imaana wax yar wey wax wax naga dhexeeya maarataye kuwaasna way dhamaanayaan badi dowladda maarata udhex gashay Een, waa laga hadlay culamaa udiinki odayaalka ka hadleen siyaasiyiin xagga siyaasi ka hadleen marka waxay jirnaa in la xaliyaan rajeynaya laakiin cadowga marka hore targetkeena waxa waaye khawaariista al-shabaab iska iska saarna may hadda hadda hadda hadda wax siyaasadda hore laga hadlaya bale waa la socotaa baydhabo arabiya ka taagnaa qaadkana waxaa leeyahy waad arkaysi cadowga maanta jira oo lala maartay oo maanta wadanka in laga badbaadiyo u raaban reergeeda laga badbaadinayo reer baydhabo laga badbaadinayo bad- badbaadi maanta waxa waaye in laga badbaadiyo cadowga maarataay khawaariista in laga badbaadiyo wadankaasa xaqa maarata wax ka- wadan kaloo furmaray maanta
si kastaba ha noqotee jubbaland deegaanadeeda waxay qayb ka tahay meelaha inta badan al-shabaabku ay ku xoogan yihiin hase haatee xilligani waxaa la dareemayaa in si weyn halkaasi ay kaga bilowdeen howlgallo dardar leh cabdalle maxamed maxamuud redio cadaado muqdisho madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ayaa odayaasha dhaqanka koonfur galbeed kala hadlay ka qayb qaadashada shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed iyo sidoo kale dagaalka ka dhanka al-shabaab mar kale warbixinta warkan waxaa magaalada muqdisho inooga soo diray waryahayga cabdiraxmaan saxafi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo kulamo wadatashi ah kula qaatay magaalada baydhabo odayaasha dhaqanka koonfur galbeed ayaa ka dalbaday in ay dardar geliyaan kaalinta ay ku leeyihiin nabadeynta iyo xaqiijinta koonfur galbeed heshiis ah madaxweynaha ayaa sheegay in odayaasha dhaqanku ay asaas u yihiin arrimaha dib u heshiisiinta kaalin muhiim ahna ay kasoo qaateen samata bixinta dalka balse haatan looga fadhiyo dhammaystirka dadaaladaasi iyo sidii ay u horseedi lahaayeen horumarka iyo waxwada qabsiga dhanka kale odayaasha dhaqanka oo la kulmay madaxweynaha ayaa la wadaagay talooyinkooda ku saabsan hanaanka dib u heshiisiinta dagaalka ka dhanka ah al-shabaab xasilinta iyo horumarinta deegaanka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo maalintii lixaad ku sugan magaalada baydhabo ayaa wada dadaalo iyo wada tashi ku saabsan dardargelinta howlaha dib u heshiisiinta iyo nabadeynta oo saldhig u ah qorshaha socdaalkiisa baydhabo kulanka waxaa ka qayb galay gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur madoobe iyo madaxweynaha dowladda koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan lafta gareen cabdiraxmaan saxafi raadiyo cadaado muqdisho mahadsaned cabdiraxmaan madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay inuu bilaabanayo wejiga labaad ee howlgalka ka dhanka al-shabaab madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo kormeeray xarunta tababarka ciidamada taliska qeybta lixdanaad ee xooga dalka ayaa magaalada baydhabo kula hadlay halkaasoo dufcaddii shanaad ay ka qalanjabisay dugsigaasi madaxweynaha ayaa kula dardaarmay ciidamada qalabka sida ee soomaaliya inay ilaaliyaan anshaxa ciidannimo mas-uuliyadda koowaadna ay ka dhigtaan badqabka karaamada iyo nolosha muwaadiniinta soomaaliyeed iyadoo aan la aqbali karin askarta ilaalin lahayd shacabka in iyagu dhibaateeyaan sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa xuseen wejiga labaad ee xoreynta deegaanada uu ka bilaabanayo koonfur galbeed sidaas awgeedna loo baahan yahay maamulka bulshada iyo laamaha ammaan koonfur galbeed inay dardargeliyaan abaabulka iyo diyaargarowga howlgalka ka dhanka al-shabaab ee loogu xoreynayo deegaanada koonfur galbeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maalmihii lasoo dhaafay magaalada baydhabo ka waday kulamo kala duwan waxaana intooda badan looga hadlayey dib heshiisiinta iyo dardargelinta howlgalka ka dhanka al-shabaab intaa dhegeystayaal waxaa noogu dhan warkii habeen ee raadiyaha cadaado oo si toosa idiga imaanaya stuudiyaha raadiyo cadaado uu ku leeyahay magaalada muqdisho anigoo ashar maarka maxamed maxamuud ayaa warka habeen dhegeystayaal idila socodsiinaya waxaa ii farsameynaya saaxiibkay shaafici sheekeeye intaan warkan warka xiga ku kulmi doono ammaana allah